wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka kusoo gabagabaysay tababar looga hadlayay kaweecinta caruurta ee xabsiyeynta iyo maxkamadeynta qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalay tababarkan ayaa sharxaad ka bixiyay waxyaabaha ay barteen barkan waxaan ka faa'iidaysnay labadii beri uu soo soo socday siyaasadda caruurta iyo weecinta qaabka loola dhaqmayo caruurta ka yar da-dooda sideed iyo toban sano rag wiili gabar waxay ahaadaanba qaabkii loogu wicin lahaa dembiyada markay soo galaan maxkamadaha iyo meelaha xalista markii ay soo maraan oo sharciga qaabkii ugu habboon oo loo loo badbaadin lahaa waxyaabahaas ayaan ayaan ku baranay waxyaabaha aan ka faa'iideyna waxaa ka mid a marka qeybaha kala duwan oo caruurta markii la dhahayo qaarka oo baahiyaha gaarka qaba qaarka ay saamaysay colaadaha hubaysan bismillaah magacayga waa abukaati xanaan xaashi cali waxaan ka tirsan abaahda sharci yaqaanada ah tababarkan runtii waxaa is leeyahay waa midkii aada ugu muhiimsanaa inta tababar ay qabanaysay waaxda caruurta waa tababar looga hadlayo waa siyaasadda wiicinta caruurta loogu sameyn karo si aysan markaasi u gelin xabsiyo iyo si markaasi aysan markaa xabsiyada iyo maxaa la yirahdaa tacadiga jir aysan markaasi la kulmin inaa hadda loola dhaqmo si qurux badan si hadhowta mustaqbal ifa u helaan sidoo kale tababarka waxaa kasoo qayb galeen hay-adooyin kala duwan ay kamid yihiin booliska ay kamid yihiin xeer ilaalinta qaarkood xuseen ismaaciil oo ah la taliya sare dhinaca xuquuqul insaanka iyo caruurta ee wasaaradda cadaaladda soomaaliya ayaa sheegay in siyaasadda kaweecinta caruurta ee xabsiyeynta iyo maxkamadeynta ay ilaalin doonto xuquuqda caruurta horta siyaasadani waa siyaasad muhiima waana siyaasadaha casriga ah ee la jaan qaadaya garsoorka iyo cadaaladda casriga ah bay ka mid tahay magaceedana waxaa la yidhahdaa siyaasadda kaweecinta ilmaha xabsiyeynta iyo maxkamadeynta waxay faa'iido weyn ugu leedahay ilmaha da'yartaee garsoorka soo gelaya iyadoo da'dooda loo tixgelinayo in mar kasta loo damaanad qaadayo inaan la marinin garsoorka saxda laakiin la mariyo laamaha ka duwan sida edharada oo kale iyo in la geeyo rehabilitation centers iyadoo la ilaalinayo xuquuqda ilmaha uu siiyo dastuurka xeerarka caalamiga iyo kuwa qarankuba taasay markaa salka ku haysaa siyaasadani tobabarkaani ayaa waxaa loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo ka shaqeeya hay-adaha dowliga ah iyo wasaaradaha dowladda federaalk ee soomaaliya